run ahaantii sida aad sheegtay ee waxaa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne trump xayiraadaasi waxay socon doontaa muddo sagaashan beri ah sagaashankaa beri waxaa la filayaa in run ahaantii cadaadis fara badan la saaro dadka u dhashay lixdaa dal ee isku dayeen dalka maraykanka soo galaan waa garta cabdiwaxid marka waxaa jirtay in faahfaahin badan laga filayey inay ka soo bixi doonto qaabka uu dhaqan galayo cidda uu saameynayo iyo weliba cidda aanu saameynaynin bal iga warran marka maadaama uu xalay dhaqan galay waxyaabaha ilaa iyo hadda macnayaasha ee ka soo baxay runaantii arrinta ugu dhibta badan ley waxa weeye maxaa looga jeedaa qofka qaraabada ah ee maraykanka degan sidaad og tahay maxkamadda sare waxay tiri qofkii xiriir la leh qof maraykan degan ama hay-ad maraykan degan mid dowladeed mid waxbarasho mid waxay rabta ha noqoto qofkaasi waa uu iman karaa waa soo gali karaa maamulka madaxweyne trump isla markiiba arrintaa waa uu la booday waxaanuu isku dayay inuu qeexitaan isagu jeebkiisa uu kala soo baxay uu saaro qeexitaankaana wuxuu ku soo koobay cidda looga jeeda qaraabada maalan qaar fara badan buu ka reebay sida qofka fiyanseega ah ee qof kale u doonan ama guur ay ku heshiiyeen oo kale wuxuu ka reebay dadka awowga iyo ayeyda u noqon kara dad kale oo bannaanka jooga dadka xididka guud waa uu ka reebay marka run ahaantii waxaad moodaa inuu si qaldan inuu rabo inuu u fasiro isagoo markaa ku yaraynaya tirada dadka soo gali kara ee lixdaa dal u dhashay cidda uu ku koobay marka waa ay waxa uu ku koobay maalan waalidka waxa uu ku koobay xaaska wuxuu ku koobay ilmaha ha yaraado da'diisu ama qof qaangaara ha noqdo waxa uu ku koobay walaalka iyo walaasha waxa uu ku koobay sidoo kale xididka dhow sida sodoga iyo sodohda waa garta maadaama dooda weyn ee maxkamaddu ay dib u furmi doonto bisha octoobar ilaa hadda ma jiraan qaabkan uu u macneeyey maamulka trump go-aankii maxkamadda cid ka soo horjeesatay ama cid naqdinaysa miyay soo baxeen ilaa hadda run ahaantii haa laislamaba gaari doonaad moodaa octoobar iyo wixii ka dambeeya isla galabta ee gobolka hawaayi ee dalka maraykanka waxaa laga xireeyey dacwad ka dhan ah ee fasiraada uu qaldan ee aniga aragtideeda qaldan ee madaxweyne trump uu fasiray kelmadda qaraabada iyo xiriirka dalka maraykanka waxaan filayaa in gobollo kalena laga xirayn doono dacwado dhaqso ah taasoo markaa runtii la rabo in lagu caddeeyo in aanu madaxweyne trump si qaldan maamulkiisu aanu u isticmaali karin turjumaada ama fasiraada kelmadda qaraabada sidaa awgeed waxaan kula talinaya dadka shacabka soomaaliyeed ay u xiraysan yihiin dacwaduhu in aanay niya jebin qofkii dacwadii u xiraysan tahay si habsamiya hawshiisa ha u wato haddii uu su-aal qabana ama su-aal gaara qabana qof looyar ah ha la xiriiro guud ahaan laakiin waxaan odhan karaa arrinta hadda maxkamadda ka soo baxday waxay ahayd arrin run ahaantii aan odhan karo ilaa xad guul bay u ahayd shacabka soomaaliyeed
marka laga hadlayo si guud go-aankii maxkamadda maraykanka ka soo baxay maxkamadda sare qayb ka mida xayraaddii donald trump meel mariyey dad fara badan oo gobolkan degan walaac fara badan baa dabcan lasoo gudboonaanaya haddii ay noqon lahayd dadka dadkooda ay u imaanayaan waxaan helaynaa warar sheegaya in qof ka soo socday waddanka finland oo dalkan yimid oo dhallinyaro ah oo baasaboorka dalkaas haystay markii uu dalkan yimid aeroboortka laga celiyey dad fara badan baa marka waxay sidiinayaan su-aal ah qofka haysta baasaboor aan maraykan ahayn oo wadan kale ah sida matalan wadamada yurubiyaanka oo kale oo doonaya dalkan maraykanka soo lakin asalkiisa uu soomaali yahay go-aankan dambe ee maxkamaddu ma saameynaya
go-aanka dambe ee maxkamaddu laba qoloba ma saameynayo dadka green carka haysta ee dalka maraykanka degan ee raba inay safraan way iska safri karaan waa anay soo gali karaan dadkaasi kuma jiraan sidoo kale dadka haysta baasaboorro ajanabi ah sida qofka baasaboor kanadiyaana haysta ama ingiriis ha haysta ama finland saad sheegtoo kale dadkaasina ma soo galayaan oo waa go-aankan dambe ee madaxweyne trump soo saaray waa ay ka reeban yihiin sidaa awgeed wax dhibaatihii ma jiraan waxaase suurtagal ah maraykanku sidiisaba hadda waa uu adkeeyey soo galitaankii dalkiisa marka qofka borderka jooga ama sarkaalka taagan xuduudka maraykanka ee airboodka taagan waxa uu awood u leeyahay inuu iska celiyo qofkii uu rabo isagoo markaa ugu soo marmarsiyoonaya arrimo fara badan sidaa awgeed waxaan kula talin lahaa dadka ka imaanaya dalka dibaddiisa ee haysta baasaboorraha ajanabiga inay fiisa toos u raadsadaan marka hore xataa kuwa cafiska haysta ee aan baasaboorradooda fiisa looga baahnayn dalka maraykanka inay safaaradaha maraykanka ee bannaanka ay ka soo qaataan fiise si markaa ay ugu kalsoonaadaan inaan laga soo celin doonin dalka maraykanka xuduudkiisa